ayb bismi illahi raxmaan raxiim addarsu athaani casharka labaad alisnaadu wاlsanadu wاlmatn casharka ugu labaad waxaan ku kala dhiganaynaa saddex shay saddexdaa shay waxay kale yihiin isnaad iyo sanad iyo matn waa erayo inta badan cilmigan markaas mustalaxa loo isticmaalo oo ku soo noqnoqdo alfaada mutakarirkee mutadaawilkaa carabka culammada mustalax ay adeegsadaan bay isilaaxaadka waa in markaas qofku uu barto dee meesha kolba ay ku yimaadaanna lagugu tacriifi maayo ee waxaa la doonayaa in marka ugu horraysa aad barato ood fahanto dabeetana maskaxdaada shay mutaqarira oo ku sugan uu noqdo oo halka uu ku yimaadaba kelmaddii waa inaad sidaa u fahantaa la doonay marka waxaa ka mid a kelimaadka maxay kelmadda alisnaad iyo alsanad iyo maxay almatn waa saddex kelmadood alisnaad iyo alsanad iyo almatn mid kastana tacriifkeeda ayaanu qaadan doona alsnaadu wasanad isnaadka iyo sanadka labadaas way isku macnodhooyina amba waaba isku macno sidaa awgeed dhinac baa laisku raaciyey alisnaad wasanad waa laba kelmadood oo isku qaab culimmada ahlilxadiiska ay u isticmaalaan oo loo adeegsado alsnaad wasanad isnaadka iyo sanadka yudlaqaan waxaa lagu sheegaa cinda ahli lxadiis ahlilxadiiska agtooda waxaa loo isticmaalaa oo lagu sheegaa calaa shayin waaxidin shay keliya isnaad iyo sanad isticmaalka a'immada ahlulxadiiska isku qaab ay markaas u isticmaalaan amba isku ujeedo muraad ayaa laga wada leeyahay waxayayna wada gudbinayaana wada sheegaya yudlaqaani cinda ahli lxadiid calaa shayin waaxid marka xaqiiqada waxay u noqonayaan marka la fiiriyo sanad iyo isnaad waa bimacnaa waaxid amba waa mutaraadifaan inkastay jiraan markaas culamada qaar isku day inay kala tafriiqiyaan oo ay kala saaraan laakiin haddana marka qaabka tacaamulka culammadu u adeegsadaan iyo sida u isticmaalaan la fiiriyo isku shay keliya ayuunbay ku dhacayaan sida qaar culamada ka mida markaasay tasriixiyeen oo arrinka ay caddiyeen waxay ku dhacayaan waa maxay wahumaa waxa weeye isnaadanba sanadku aariiqu lmuusilu ila lmatn aariiqu waa waddada amba jidka almuusilu ku gaadhsiinaya ila almatn matniga xadiiska hadalka la yidhi amba alfaada waddada loo sii maraayo wy aw huma amba waxaad odhanaysa waxa weeye awdana waa litanwiic shaki maaha yacani tacriifka horaad ku tacriifin kartaa amba sidan baad odhan kartaa macnihii wey silsilatu rijaal allatii tuusilu ila almatn waa silsiladda dadkan taxan allatii tuusil silsiladaa taxanoo ku gaadhsiinaysa ila almatn matniga xadiis oo hadalka la yidhi ah wlmatnu matniguna huwa maa yantahi ilayhi waa kau ku dhammaado asanadu sanadku waa halkau ku dhammaado oo min alkalaami hadal markaa sanad iyo isnaad isku sibaa loo isticmaala waxaana lagu idlaaqaya labadaba dadkan xadiiska soo kala warinaya intaan hadalka la gaadhin qaala rasuul sal allahu calayh wasalam amba qaala abu hurayra qaala alxasan albasri hadalka la yidhi intaan la gaadhin intaa ka horaysa waxa leenahay sanad amba isnaad oo sida markaa tacriifka ku jirta hadalka la yidhi la fahantiisa ee hadalka rasuulka amba hadalka saxaabiga amba hadalka taabiciga isaga matni baa lo odhanaya isilaaxa almatni ayaa lo odhanaya laakiin dadkan ka horeeya xadiiska soo kala warinaya silsiladan taxanay xadiiska kala qaadanaysa qofba u ka qaadanaya kii ka sarreeyey waxaa la odhanayaa sanad amba isnaad baa la odhanaya marka alisnaadu wasanadu yulaqaani cinda ahli lxadiis waxaa lagu idlaaqa lagu sheega cala shay waaxidin shay shay keliya maxay yihiin wahumaa aldariiqu almuusilu ila almatn waa waddadan ku gaarhsiinaysa matniga oo hadalkii la yidhi wadada matniga ku gaarsiinaysa qofba qofka kale ka sareeyay wax ka warinayo kaasa waxaa leeyahay sanad amba isnaad baa la odhanaya aw humaa waxa weeye silsilatu rijaal silsilada ragga ee xidhiidhsan allatii tuusil taasoo ku gaarhsiinaysa ila almatn hadalkii la yidhi walmatnu matniguna waa maxay huwa maa yantahi ilayhi sanad waa sanadku meeshuu ku dhammaado oo min alkalaam hadal marka xadiis kasta wuxuu xadiisku ka kooban yahay laba qaybood sanad amba isnaad iyo matn sanad iyo isnaad iyo matn sanadka amba isnaadku waa dariiqan xidhiir waxa way wax soo xadiiska soo kala warinaya intaan hadalka la yidhi lafahantiisa aan la gaarin kaasaa maxaa la odhanaya sanad amba isnaad baa la odhanaya hadalka la yidhi ee lafahaantiisana hadalka rasuulka ha noqdo ka saxaabiga ha noqdo ka taabiciga ha noqdo matni baa la odhanay xadiiska markaas qawaaciddan cilmiga mustalaxa ee kutubta mustalaxa ay ka warramayaan waxay ku saabsan tahay sanadka amba isnaadka iyo matniga axwaasha sanadka iyo matniga ku saabsantahay xagga aqbalitaanka iyo ridinta marka dhammaan qawaaciddan waxay ku wareegaysaa inay ka warranto sanadka amba maxay ama matn marka isnaadkii iyo sanadkii maxay kale yihiin waxaa loodhanaya yulaqaani cinda ahli alxadiid cala shayin waaxid xagga luqaan haddii laga fiiriyo isnaad isagu waxa waya markaas de waa masdarkii asnad ayaa laga soo qaatay asnada yusnidu isnaad waa tiirin sanadkuna markaas isagu waxa weeye waa ism waa tiirsanaanta lafahanteeda sidaa ogeed culimada qaar waxay leeyihiin isnaadka waxaa la odhanayaa xadiiskan tiirintan qofku ciddii ka sarraysay uu tiirinayo ayaa la odhanaya sanadkuna waa raggan sanadka ku jira laf ahaantooda laakiin wax farqoo sidaasoo markaas muuqda oo ka dhalanaya arrinka noocaasa ma jiro sidaa awgeed waxaa markaa yudlaqaani cinda ahli alxadiid cala shay waaxid sanadka iyo isnaadka xaqiiqadooda marka loo fiirsado isku qaab unbaa loo isticmaala culimmada markaas qaar ka mida cilmiga mustalax wax ka qoray ayaana markaas arrinkaa lafahaantiisa qaar badan afka ay ku dhifteen oo marka waxa weeye sidaas ay u caddeeyeen laba tacriifa marka aanu sheegnay oo sanadka iyo isnaadku leeyahay tacriifka ugu horeeya waxa weeye aldariiqu almuusilu ila almatn waa dariiqa ku gaadhsiinaya matniga dadkan midba ka kale wax ka warinayo fulaan can fulaan can fulaan dariiqa ayaa waxaa la odhanayaa sanad qofka qurana si gaara maaha in sanad loo odhanayo dariiqoo dhammaystiran dariiqoo dhammaystiran marka xadiis kastaaba dariiqa loo maraya hadalka lagu gaadhayo ayaa sanad loo odhanaya amba isnaad loo odhanaya tacriifka labaad waxa weeye silsilatu rijaal allatii tuusilu ila almatn silsiladan ragga yacni taxanahan ragga ee xidhiirsan ee ku gaadhsiinaysa matniga hadalkii la yidhi ayaa sanad amba isnaad loo odhanaya tacriifka horaana markaas ka wanaagsan tacriifkan dambe aldariiqu almuusilu ila almatni ayaa aad markaas uga daqiiqsan tacriifka markaas silsilatu rijaal allatii tuusil ila almatn laba sababood awgeed ta ugu horaysa silsilatu rijaal marka la silsiladan raggaa xidhiirsan taxan silsilada waxaa la yidhaha waxay waa isku xidhiirsantay dib oo waxay isku xidhiirsan taxan waxay tilmaamaysaa nooca ma itisaal baa ku jira sanadka xadiiskana shardi maaha marka sanad la odhan inuu xidhiirsan yahay dib sanad muttasilana wuu noqon karaa sanad munqatacana wuu noqon karaa marka silsilatu rijaal waxaa laga yaba qofku inuu ka fahmo sanad in la odhanayo markuu xidhiirsan yahay ila silsilad baa lagu sheegay amba silsilad baa lagu sheegay iskaanka labaad waxay marka arrijaal la yidhi dee sanadku rijaal khaas kuma aha dumar buu noqon karaa amba duwar baa ku dhex jiri kara inkastoo aan rijaalkaasi oo min baabi taqliid oo dadkan soo warinayo baa looga socda oo ragga khaas kuma aha laakiin haddana iskaalka noocaasoo kalea qofku moodo in sanadku markasta uu rag u noqonayo amba inuu sanadku markasta xidhiirsan yahay oo laga yaabo qofku inuu ka fahmo tacriifka labaad een tacriifka hore laga fahmi maayo adariiqu almuusil ila almatn saasay culimada qaarkood markaa tacriifka hore ayaa ka wanaagsan ka dambe ayaa yidhi والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام متن هو محي والسند هل كو كل ما له هذا هذا الكلفان في زمرك اللي قالوا أيوة حلورنا ينتهى متن متن أفعرلان وحل الدواء من المواطنة اللي قصوا قطوة عدقوي متن الشخص قفك النبر كيس أما متن الدابة دابة بركوك محام كلا دبر حقيس السنة ووح عدق saasoo kale dhulka lafaanteeda meesha markaas adag waxa way sarraysa matni ayaa laga laakiin kan waa macna istilaaxiyata oo waxa weeye maa yantahi ilayhi sanadu min alkalaam waa hadalka marka la gaadho ee sanadku u dhammaado culimada qaarkood waxay ku tacriifiyaan alalfaad allatii taquumu biha almacaani matnigu waxay dhaheen waa alfaadda macaanidu ay ku qumayso الألفاظ التي تقوم بها المعاني ألفاظ معاني ده حبارسن معاني ده يكون تاجن تهي أي مطلق الأورن مركا السند يا إسناد يا مطلق حضار مقصود وحل دوري مركا سنة سلو فيها سند سند في الواسطة إسناد في الواسطة مطلق حديثك أنا صوفها سنة تالي دوني ونقول شيء بديه هذا هذا معروف يدو كتاب كتاب المصلح عديسة تاجنت هاي هذا ترى السنة هي سنة أم ببطل وامحي قال هو بهذا وأنا الصلاحات كنوع عنه كلا هذا الكعلم كسر نغنقنا كور هم أيام إلى البركة استمحي مسكح هذا كسر من هذا القرنس حكم كحديث كلا حكومة يعني حكدا لنا يثيرين السنة كلا فيرنا هي مثل حديث ee qawaacid cilmiga mustalaxa loo fiirinayo loo eegayo misaalu dalik arinka tusaalihiisa tusaalaha waxbuu caddeeya قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحبيب قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن واهيم قال حدثنا علقم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات بالنية الوصال الحديث حديث قال الإمام البخاري رحمه الله مركز كتابك وكفر فرطي كور هم تصحيح النية وكان سنة سدو سوري الإمام البخاري وخاص قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي حميدي ونور حميدي marka bukhari sheekhiisu waayo waa xumeyd abu bakr abdullah ibn zubayr baan قال حدثنا سفيان حميدنا حديث قعد كورنا يوايو وسفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سند كما دحترت لكن تعبير كما تركيب عالم سو صحمه وحي marka la akhrinayo qaal baalkeen siiqada aadaag dhexdeeda qaal baalkeen waayo xadaanaa dari waa hadalkii raawigan xadiiska sheekha ka warinaya uu yidhi qaala xadaanaa waxau yidhi markaa sufyaan xadaanaa yaxya bnu saciid ayaa noo sheega xadiiska buu yidhi waa yaxya bnu saciid alansaari yaxya ibnu saciid alansaarina muxuu yidhi qaala xadaanaa maxamed ibnu ibraahim maxamed ibraahim baa xadiiska noo sheegay bisne waa maxamed ibraahim attaymi qaala حدثنا علقمة محمد إبراهيم بن محمود حدثنا علقمة علقمة أي حديث كنوصي علقمة وحي مكاس بن وقاص قال علقمة وحوري سمعت عمر بن الخطاب وحمد عمر بن الخطاب يقول لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيوان مغلو يقول لي إنما الأعمال بالنيات فركا حديث كبالي انت هره الإمام البخاري لقصه بلاوه إلا لسوق قاري مركا يعني صحابي intaa waxaa loo leeyahay sanad amba isnaad waayo waa waddadii loo soo maraayay dee hadalka rasuulka oo ah inama alacmaalu binniyaat فالمتن متن حديث هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات متن حديث كان وقولك رسولك إنما الأعمال بالنيات وهذا الكبير كالسوق والرجال الآخرون خق كلام الذين يرون الحديث الحديث كسورنية يقال الله وحليرها السند أو الإسناد بالورنه xadiidkan wuxuu ka koobayay isnaad amba sanad iyo matr marka matrigu waa inama alacmaalu binniyaat isnaadka xadiidkuna alimaamu albukhaari uu ka soo bilaabmaya ilaa cumar bn khataab ee qaabka xadiiska markii saa usoo kala warina maxaa la odhanaya waa sanadkii xadiis amba waa isnaadkii xadiiskaa la odhanaya haddii la yidhaha udkur waxa weeye sanada hada alxadiis amba isnaada hada alxadiis xadiiskan sanadkiisa sheeg haddii lagu yidhaha amba isnaadkiisa sheeg waxaad sheegaysaa yani ruwaadda xadiiska soo kala wariyey ayaad dhammaantood sheegaysa haddii sanadkii lagu keeno oo udkur matna hada alxadiis lagu idhaana matniga sheeg haddii lagu idhaana waxaad sheegaysa markaa dee inama alacmaalu binniyaat ayaad sheegaysa والرجال الآخرون الذين يروون الحديث يقال لهم السند أو الإسناد marka falmatn huwa qowlu rasuul marka la yidhi sal allahu alay wasalam inama acmaalu biniyaat waa xadiiskantii ma aha in la leeyahay matnigu waa xadiiskanu ardayda qaar waxay ugu yidhaaheen falmatnu huwa qowlu rasuul sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu biniyaat fii hada alxadiis halkaa maad ku dirtid waayo waxay dadka qaarkood baa laga yahay inay ka fahmaan in matnigu uu yahay markaa inama alacmaalu biniyaat oo keliyadii sanadkuna uu yahay halkan ku jira laakiin waa faham fog baa taasu malaynaya nooca maa waxay markaas yani tusaale shayga marka lagugu soo qaado waxa way qofku iska fahmaya oo ma way ma garanaysaa yara adag inuu qofku fahmay la leeyahay sanadku waa inta xadiiskanu matniguna waa inama alacmaalu binniya waa tusaale ee macnaheedu waa maxay dee xadiis kastana sidaasoo kale weeye xadiis kastana muxuu yeelanayaa sanad iyo iyo matn laakiin xadiiskan sanadkiisu amba isnaadkiisu waa kaa matn matngiisuna waa kaa ويقال لكل واحد منهم بانفراده mid kastoo ka mid ruwaada sanadka ku jira waxaa la odhanaya biinfiraadi si gaara waxaa loo odhanaya raawi baa la odhanaya imanka markay sidaa isku raacsan yihiin waa sanadkii xadiiska laakiin markaad mid gaar si gaara u sheegayso waxaad leedahay waa raawi xadiiska soo warinaya oo dee sheekuusu ka soo warinaya oo xumaydi waa raawi ayuu noqonaya xadiiska soo ruwaadda xadiisku ka midii soo wariyey inam inam alacmaal binniyaat sufyaan ibnu saciid thawrina waa raawi oo ruwaadda xadiiskan inam alacmaal buu ka mid yaxya ibnu saciid alansaarina waa raawi maxaa mid kastaba raawibaa si gaara loo odhanay ويقال لهم waxaa la oranaya ruwaatun waa ruwaad biictibaar almajmuuc markii si guud loo fiiriyo marka jamaac ahaan ma si guud loo fiiriyo maxaa la oranaya ruwaadda xadiiskaa la oranaya ruwaadda xadiiskan waxa weeye ruwaat alxadiis waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel loo la jimcinaya markaas laakiin haddaad mid gaara sheegayso maxaad oranaysaa waa raawidi xataa saxaabiga raawiga waa la oranaya raawiga saxaabiga uu noqonaya xadiiska ka soo wariyay rasuulka taabiciga raawi uu noqonaya taabici mid kasta soo wariyay wuxuu noqonaya waxa weeye raawi xadiidkana markaas sanadkaas ayuunbuu ku soo arooray dariiq kale kuma ansaxin xadiiska isagoo bi hada lafdi dariiqaa ku dhammaanaya yaxya ibnu saciid alansaari yaxya ibnu saciid alansaari uu ka warinayo maxamed ibraahim maxamed ibraahimna calqama calqamana cumar bn khataab mid midba ilaa halkaa u kala qaatay saxaabiga saxaabada xadiiska cumar oo qura soo wariyey cumarna waxaa ka wariyey calqaba oo qora calqabana maxamed ibraahim oo qura ka wariyey maxamed ibraahim yaxya ibnu saciid alansaari qura ka wariyey yaxya ibnu saciid alansaari khalqi fara badan baa ka wariyey khalqi fara badan oo boqol iyo wax ka badan culimada qaarkood ay ku sheegeen baa ka wariyey yaxya ibnu saciid alansaari laakiin inta kale xadiiskan waa mid midka intaa hore odhan mid midba xadiisku ka yihi sanad kalena xadiisku kuma ansixin ilaa sanadkaa mooye saxaabi kalena kuma ansixin ilaa cumar bn khadaab mooye marka laftiga inama alacmaal biniyat la fiiriyo axaadiis niyada ku soo aroortay dee guud ahaan ka warramaysa si guud way jirtaa laakiin marka la eego laftiga cumar ibn khadaab wuu kas ansaxay dariiqana kuma ansixin oo dariiqa aan ahayn sida غير واحد من العلماء markaas ay cadeeyeen tasriixiyada marka imika maxaanu kala baranay sanadkiyo isnaadkiyo iyo matni intaasanu kala baranay haddii lagu dhaa qeexitaanka ama tacriifka sheegna waxa leeyahay waa dariiqu almuusil ila almatn waa waddada ku gaarsiinaysa maxay matniga waddada matniga loo maraayo ayaa sanad dambe sinaad laga matniga sheeg haddii lagu dhaa maxaad odhanaysaa maa yantahi ilayhi sanad min alkalaam waa halkaa sanadkani uu ku dhammaaday hadalkaa matni la odhanay xadiiska sanad sanad iyo matni buu leeyahay xadiisku hadduu bilaa sanad noqdo wuxuu noqonayaa laa asla lahu xadiisaan asal lahayn buu noqonay wax loo cuskado ma laha oo masaloo kale kutubta culammada axaadiisay ku takhriijiyaan waxaad ku arki kartaan iyo kale xadiiska laa asla lahu ee laa sanada lahu mar hadduuna sanadba lahayn asalba ma laha sal iyo raad xadiisaan lahayn buu noqonay xataa xadiiska daciifka ah marka le waa daciif sanadkiisan baa la diraaseeyey amba isnaadka markaasaa daciifka lagu xukumo laakiin hadduuna sanadba lahayn wuxuu noqonaya xadiis meel loo raacaba aan lahayn buu noqonay xadiis kastana marka la xukumayo waxaa la diraasaynaya la eegaya sanadkiiyo iyo matniga ahmiyat lisnaad ahmiyadda sanadku leeyahay ahmiyat lisnaad ahmiyadda amba culayska sanadku leeyahay ahmiyat lisnaad cadiim ahmiyadda sanadku waa mid weyn wa kabiira waa weyn waa isku mid cadiima wa kabiira أهمية الإسناد عظيمة وكبيرة أهمية السند هو مدوي ووحي مركز علص وهو خصيصة فاضلة لهذه الأمة دون غيرها من الأمم وأنا أهل مركز ونأكسن أو مدى المركز أي لا لهي أو قار كوا ومضيه كلمة مركز كهو رئيس كنت وهو خصيصة وأهل خاص وقار فاضلة فضلية وناجية لهذه الأمة ما يشيخ تاس او اتنين شيغدين صح تصحيفات كفر بدن آه. وهو خصيصة ها فاضلة آه. فاصلة بين قرصما والتصحيف والتصحيح وهو خصيصة ها فاضلة وي مالك يروي تريد كنت بيه نسخة داس آد كيدا فربضان نسخ وحفا كمية فربضان كسو ضاغي markaas markii kamid fara badan taa ka soo daabaceen ee wax weydiiyay garanaysa ay aad u faafiyaan socodsiiyaan walaa maktabatu nuur laakiin waxay markaas tanbaas ka sawaabada amidab kaale ya soo inta meelaha qalbi soo dhantaas tan way ku saxsan laakiin waa meelo yar yar oo la saxan karo amba qofku fahmi karo waa meelo qofku sixi karo amba markaas waxa weeye uu fahmi karo marka waa huwa khisiisatun waa arin gaar ah خاص فاضلة وناكسن أو فضلنا لهذه الأمة أو مدى نصبنا عليه أما أمدا قاركوا دون غيرها غير كيس كديد ومن الأمم أمده كلا والسندك أم بإسنادك الحديث كي رسولك صلى الله عليه وسلم لقى سوى ورني ويجي السند لقو تحايا لقو حرنا يددك سوى كالوري oo ilaa casri kasta amba wakhti kastoo la taagan yahay sanadkaasi uu gaadhaya rasuulka sala allahu calayh wasalam uu xidhiidsan yahay waa waxyaabaha markaas ummadda nebi maxamed ay la gaarka tahay ee khaaska ku ah ee ummadaha kale ayna la wadaagin waana shayga markaas sababta u noqday sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam xifdinteeda iyo waxay markaas ilaalinteeda سو إلهي سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أسباب تبركة السنة الوحف تيوعها كمدة استناد كيس أيها كمدة وقفكم مصر ذكر لسدين ولا حديث ولا رسول كما سدائي لقي يلي ماي صحابي أبو هريرة سدائي لقي يلي ماي إلا إنه عضي حديث كاس سنة كيس بين سنة كيس dabeetana sanadka uu sheego qura xataa hadduu xadiisku sanad yahay islagu kaaftoobi maaye sanadka waa in la jira sidee la fiiriyo oo la la eego sanadkani ma yahay sanad maqbuula mise ma aha dabeetana halkaa waxaa ka soo baxaya inuu noqdo xadiiskaasi xadiis maqbuula oo sugan iyo inuu noqdo markaas midaan sugna waa asbaabta sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam lagu xifdiyey ayaa sanadku ka mid yahay ummadihii horena markaas may ay lahayn sanadkan oo hadallada markaas ambiyada loo soo diray maaloo kale muuse amba ciise ka soo naqlinayaan waxayan hadallo kala go'an oo bila xidhiidh ah oon xidhiidsanayn sanad xidhiidsana toosa umay lahayn marka hadalkii mar hadduuna xidhiidhsanayna dee lama ogaan karo hadalkan in ciddaa loo tiiriye amba nebigaa maaloo kale loo tiiriye inuu kasbinuu ka sugin lama kala garan karo waayo waxbaaba ka maqanba intan meesha ka maqan mayin dad hagaagsan wax laga qaadan karo mise dad been sheegaya haya lama garan karada laakiin ummaddan waxay nebi maxamed waxa waxay markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manadaystay oo markaas uu u fududeeyey in axaadiista lagu soo wariyey sanadka dabeetana sixadeeda sanadkaa loo cuskado iyo inaan ansaxahay sidaa awgeed ayaa ayr waaxid min alculamaa waxay tasriixiyeen oo ay caddeeyeen in sanadka uu yahay min khasaa'is hadi lumma ummadda nebi maxamed waxyaabahay la khaaska tahay een ummadaha kale la wadaan oo ina sanadka allahay marka waxa la ahmiyat lisnaad cadiima wa kabiira waa ahmiyad weyn oo culus wa huwa khasiisatun faadila waa arrin gaar ah oo fadli leh oo lihadi lumma ummaddan u sugnaaday duuna hayraha min alumma ummadaha kale markaas haddana waxaa la sheegay ahmiyadda ugu weyne sanadkuu leeyahy ee xadiiska uu leeyahy wa tadhar ahmiyatu lisnaad waxay ka muuqanaysaa amba ay ku soo ifbaxaysaa ahmiyadda sanadkuu leeyahay biannahu sanadku almixwaru alra'iisiy waa udubdhaxaadka weyn ee limacrifati sixati alkhabar u sugnaaday garashada khabarkii saxiixnimadiisa laga garanayo min cadamihi saxiix la-aantiisa sanadka ahmiyadiisa waxaa caddaynaya biannahu sanadku almixwar ra'iisi mixwar waxaa la idhaha shaygu wuxuu ku wareegaya ee udubdhaxaadka u ah mixwar shay bimacnaa shaygu waa wuxuu ku wareegaya ayaa la marka biannahu almixwar ra'iisi waxaa yacani udubdhaxaad u yahay waa udubdhaxaadka yacni weyn amba ra'iisiga guud lmacrifati sixati alkhabar u sugnaaday amba uu leeyahay garashada khabarka saxiixnimadiisa laga garanayo min cadamihi saxiix la-aantiisa waa taa ahmiyadda ugu weyni sanadkuu leeyahy shayga loo cuskanayo in hadalkaa markaa la soo warinayo amba xadiiskaas ha noqdo mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo tiiriyey ha noqdo xadiis saxaabada loo tiiriyey ha noqdo mid taabiciinta loo tiiriyey taabicu taabiciinta mid loo tiiriye ha noqdo ciddii ka sii dambaysay waa shayga udubdhaxaadka u ah ee lagu garan karo inuu sugan yahay iyo inuuna sugnan waa sanadka sanadkaasaa la fiirinaya walihaada qaala bacdu alculamaa culamada qaar ka mid ayaa waxay yidhaaheen alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaa waxay culamada qaarkood markaas yidhaaheen sanadku wuxuu ka mid yahay diinta alisnaadu min addiin diinta waa shay ka mida dabeete ahmiyaddiisi baa la sheego waxay dhahen walowla alisnaad hadduuna sanadku jiri lahayn la qaala wuxuu odhan lahaa man shakhsigii shaaa doona maa shaa wuxuu doono iska odhan sanadku hadduuna jiri lahayn qof kastaba waxuu doono iska odhan waxaa saas oo kale markaas ibnmubaarak oo hadalkanna leh markaas waxa uu yidhi alisnaadu silaaxu lmu'min faman lam yakun lahu silaaxun fabima yuqaatil alisnaadu silaaxu lmu'min isnaadku waxa way qofka mu'minkaa hubkiisa weeye buuri faman lam yakun lahu silaaxun qofkaan hub lahayn fabima yuqaatil muxuu ku dagaalamaya macnaheed waxa weeye isnaadku waa hubka qofka muuminkii rasuulka beenta uu kaga difaacayo qofka hadduuna hub lahayna muxuu ku dagaalamaya yani hadduu xadiisku bilaa sanad yahay dee waxa wey ma suurtogelayso inuu qofku garto inuu xadiiskaasi run yahay iyo inuu markaas beenyahay hadallo cul- badan bay culimadu markaas sanadka ahmiyaddiis ka yidhah baynana wa bayna alqawmi alqawaa'id yacni alisnaad annakiyo qoomku waxaa noo kala dhexeeya ayay odhan jireen markaa sanadka ayaa noo kala dhexeeya qofka xadiiska ku soo warinaya isagoo bilaa sanada waxay ku odhan jireen waxay markaas ad tartaqi asadxa biduuni sulla waxaad doonaysa guriga dushiisa inaad fuuso salaalaan baad doonaysa waxaa ka mid a markaas hadalkii macruufkaa sanad siiriin laga soo wariyay oo odhan jiray sammuu lana rijaalakum noo magacaaba markaas ragga xadiiska waxa way aad ka maqasheen hadallo badan baa markaa culimmadu ay ka sheegeen ay ka yidhaaheen ahmiyadda sanadku leeyahay وابن سيرين يحيى مركز عبد الله المبارك علماء كلام مركز بدل يسوي وحنا كفرين كرتان وحي مركز مقدمة الإمام مسلم في صحيح مقدمة الإمام مسلم صحيح مركز كوريسا أياد وحي مركز هذا الله علماء الكيرة هين أهمية السنة كاس كفرين كرتان يسود أصلا كلا كتب كلام مركز علم بقى اصطلح على قرأ علماء هو القرآن أياد وحي مركز تكير كرتان marka garashada waxa weeye xadiiska sanadkiisa la garanayo waa mid aad iyo aad muhiim waayo waa shayga loo cuskanayo inuu xadiiskanu sugan yahay inuuna sugnayn culimmadu sanadka xadiiska aad bay ugu dadaali jireen xadiiska waxa weeye waxaa fiican in qofku markuu wax ku dubanayo waxa weeye inuu iska soo xidho marka horaa la iska soo xidhaa yani oftalgii halka markaas xidhaysa duleey haddii kale waxbaa ku duubanina sunay noo saaji marka culimadu waxay ku dadaali jireen inay soo wariyaan xadiiska iyo sanadkiisa waxay ku dadaali jireen markaas xadiis iyo sanadkiisaba inay xifdiyaan yani matniga iyo sanadkii kumay dadaali jireen xadiis aan sanadkii lahayn oo qura inay gartaan walaa rasuulkii baa sidaa yidhi ya iyadoo la garanahayn markaa qofku meelba uuna u tiirinaya xadiis xataa uuna garanahayn ciddii soo saartay xadiiska culammada waxay markaas xadiiska ka mid si xadiiskii looga fogo waxay markaa xataa ay gaadheen in markaa yani iyakoo cuskanaya in sanadkan la eego inay xaadiista qaarkood kutubta ku sheegaan isagoo sanadkii marka waxay uga socdaan mar haddii xadiiskii sanadkii lagu sheegay adigu iska shaadho xadiiska fiiri ila wata sanadkiisii lagu sheegay oo iyagu xadiiska waxay warinaya markaa qaabkii u maqleen hadduu doono sheekh waxa laga yaaba xadiiskan waa arkin uu daciif yahay laakiin inuu sheegin isagoo caddayntii u cuskanaya sheegitaanka sanadka uu sheegay oo uu leeyahay sheegitaankan sanadka aan sheegay waxayba ka dhigan tahay anigoo de xadiiskii xukunkiisii kuu caddeeyo kuu sheegay way sanadkii mar haddii lagu sheegay inaad iska fiiriso adigu aad diraasisay noqonaysa ragga la muujiyey ee dee sanadka dad wax laga qaadan karo ma yihiin mise waxay markaas maaha laakiin ninka waxaa laga yaaba inuu qofku moodo xadiis kastoo kitaab ku yaalaba inuu yahay xadiis waxay markaas saxiixa xadiis saxiixa markaas inuu moodo sheekhba waxay dhaheen culimada tusaaleeyaan baa nin baa xadiis u sheegay dabeetana markaasa lagu dhaha xadiiskana waa waxay markaas xadiiskana waa mawduuc baa lagu yidhi suuri siduu mawduuc yihi waa xadiis saxa rasuulka ka sugan ya weliba wuxuu ku yaalaa kitaab almawduucaat buu yidhi ibnulajawsi kitaabka mawduucaadka ibnulajawsi buu ku yaalaa weli waa xadiis rasuulka ka sugan marka culimadu waxay lama yaabin inuu gara waayo xadiiskan inuu mawduuc yahay ee laakiin waxaa lala yaabay waxa weeye mawduucaadka ibnulajawsi ayuu mawduuciisa uu gara waaya yani wuxuu ka hadlahay موضوعات الجزء وحكور أحاديث موضوعات كسماها يا أحاديث بيان تين رسولك كسم من بشيخة كتابك كغل وكور سنا حديث كوح هو حديث سمنو وحويا كويا لو لو كتابك موضوعات كلينا marka haday culumadu sidaa waxay markaas ma yahayn xadiiska waxa weeye xadiista xadiis abtaro daba go'an horta ma sheegi jirin oo rasuulka sidaa yidhi la iska oranayo meel uu ku riyaa la garanayo ya meel al meel loo raaco xadiis aan lahayn way sheegi jireen xadiis kasta waxa weeye sanadkiisay sheegi jireen iyo meesha markaas ugu yahay taasoo kale loo baahay qofka daalib cilmi uu ku dadaa haddaanan xataa sanadka xadiiskaanad haynin waa inaad hayso xadiiska dee saxaabigiis iyo cidda soo saarta saxaabigii haddaanad haynin waa inaad garanaysa xadiisku dee halka ku yaal intaa midna haddaanad garanahayn iska ilaali waxbaa sheegi le waxaad noqonaysa waan taquula cala allahi maa laa taclamu walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm saasaa rasuulka laga yidhi haddaad iska tidhaahdo basaasuu rasuulku yidhi meel alla meel loo raacana inaad garanahayn beentaad ku dhacaysa inaad rasuulka been ka sheegto rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi waxay markaas man kadaba calayhi mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar amba man rawa cani xadiidan yara annahu kadib fahuwa axad alkadaabiin aw ilkadaabiin marka ahmiyadda sanadku aad bay u weynti faa'iidada ugu weyne sanadkuu leeyahay haddii la weydiiyana waa in loo cuskanayo xadiiska saxiixnimadiisa daciifnimadiisa sanadkaa loo cuskanayo ولهذا اعتنى المحدثون وحي كد دارين علماء المحدثين ولهذا اعتنى أي اهتم وحي كد دارين المحدثون علماء الحديث وحي كد دارين طريقة الوحيسية بدراسة رجال الإسناد إلا الدراسية أولا برطو خق السند قاب كان قواعدا علم كان مصطلح يلا لقنا يوم وحا لقد طبقها السند كان حديث كان الدراسية qof qof baa loo kala qaaday ragga sanad yani shaksi shaksi ayaa markaa loo kala qaaday oo mid kasta si gaara loo fiirinay min jihati cadaalatihim wa diinihim waxaa laga eegaya xagga cadaaladooda iyo diintooda cadaaladdu markaas waa waxaa ku saabsan qofka xagga toosnaantiisa iyo inuu yahay qof waxay markaas mustaqiima oo daacada markaas ilaahay subxaana wa tacaala la imanaya oo fisqiga iyo macaasida iska ilaalinaya marka xagga cadaaladda iyo diinta laga eegaya ومن جهة حفظهم وضبطهم وحلقية حق حفظك ضبطك قبشته حق حفظك ويلين ترى ولا فيرنا وانا لبض الشرطيه marka raawi xadiiskii salba aqbal al adalatu ha wadabt inuu qof xaq xaq diinta yahay qof toosan oo mustaqim oo waajibaadkiina la imanaya muharramaadkiina markaasna ka dheeraanay ka fogaanay maskaxdiisuna waa inuu yahay waxaan u maqlay qof weelaynaya oo xifdi ayo qabanaya وبضع شرطها جماهير أهل العلم أو شرطها قفك حديث كيسا الأخباري العدالة ها والضبط عدالة حاجة يمون قليسة حاجة حفظ الدين ضبط يكون حاجة يمون قليلة وحاجة حفظ جي مسكح دي قبشت يو هلانت ومن جهة اتصال الإسناد وانقطاع وحا سند كاللقاء دراسية لقاء يقيا حاجة سند كنون حيرسية إنو حيرسانين ومن جهة اتصال الإسناد حاجة حيرسانات وانقطاعه ينون حرسنين oo dadkan xadiiska soo kala warinaya fulaan an fulaan an fulaan waxa leeyahay mid kastaaba kan uu ka warinay xadiiska si toos oo sax ama uga qaato ma kama isa kama muqan dadana waxa ka soo baxay sanad kan leeyahay waa muttasil oo waa sanad xiriirsan amba waa munqati' oo waa sanadan aan xiriirsanayn wahtamu waxa culimadu dariir siiyeen بعلم مواليد الرواة علمك كسابسان رواة وقتك يدشين ووفياتهم هي وقتك مركز أبنتين وحي اهتمام علمته سيئة سنة كيوكو دراسينية علمك كسابسان رواة وقتك يدشين هي وقتك أبنتين دواء علم تاريخ علم تاريخ الرواة علمك عضينا يقفك مركو نشي هي مركو لنتين وحيالها كلا لحريرا علمك برشديس مركو بلاوي rixlada markuu rixlaysanayay culimada waxay markaas uu socdaal ku sameynayay goortu sheekha ka maqlay waxyaabo kala badan la xiriira waxa la waa cilmu taariikh amba cilmu taariikh ruwa culimadu ihtimaam iyo dariil bisi واهتموا اهتمام يد الرسيين بعلم مواليد الرواة علم كسب الرواة وقت قرشان ووفياتهم يا وقت جاي ادينته وعلم الجرح والتعديل waxay ihtimaam siiyeen sidaasoo kale culimmadu cilmiga jarxiga iyo tacdiilka cilmu ljarxi watacdiil waa maxay waa cilmiga ka warramaya raawiga xadiiskiisa la qaadanayo iyo kaan la qaadanayo cilmu ljarxi watacdiil tacdiil macnaheedu waxa weeye sheegitaanka la sheegayo inuu qofkuna yahay qof wax laga qaadanayo oo xadiiskiisa la aqbalayo jarxintuna waxa weeye sheegitaanka la sheegayo in qofkan uu yahay qof aan xadiiskiisa la qaadanahayn oon la aqbalayn كتب المركع علماء الكوخر كتب الجرح والتعديل لا يرى وما هي كوبسته روادي حديث سو ورني يوم بي كوبسته waxaa laga eegayaa qofkan xaggii cadaaladii oo diintii ah iyo xaggii xifdigii iyo dabdigu baa laga eegaya markaasay kala caddaynayaan waxay leeyihin kaas waa nin wanaagsan nin xaafido weeye nin xujaa weeye iqat weeye xadiiskiisu waa maqbuula waa la aqbalaya waa tacdiilkaas mid waxaa odhanaya waa ninkan waa nin kadaaba waa beenaale waa muttaham bilkadib waa nin been lagu tuhmay waxa weeye matruuq waa sayi lxifd xifdigiisu wuxuu yahay waa daciif alfaad noocaasoo kale markaa ruwaadii ku kala sheegayeen oo kala isticmaalayeen qofkii xadiiskiisa la aqbalayay ay caddaynayaan iyo kii aan la aqbalay dabeetana cilmi ljarxi watacdiilka qofku markuu soo qaato ruwaadii sanadkana uu daraasiyey dee wuxuu la imanaya cilmi ljarxi watacdiil kutub ljarxi watacdiil buu qofkii ka fiirinaya dabeetana markaad kutubtii culummada raawi kasta axwaashiisa ay ku caddeeyeen aad ka eegto waxaa kaaga soo baxaya inuu yahay qofkani mid maqbuula xadiiskiisa la qaadanayo iyo inuu yahay mid aan la qaadanayn haddana waxaad eegaysaa xadiiskan qofkan uu ka warinayo haba wanaagsanaadeen qofkan ma ka maqan qofkan uu ka qaadanaya isagoo kale horta ma fiican yahi hadduu fiican yahna si toosa ma uga qaata mise meesha waxbaa ka maqan waa cilmi ljarxi waltacdiil wey waa cilmiga kaa ka warramaya ayaa la yidhi cilmi ljarxi waltacdiil waana culumta ugu muhiimsanee cilmiga mustalaxa ka warramaya cilmi ljarxi waltacdiil mawaadiicda amba culumta ugu muhiimsan وهي علم الجرح والتعديل وحشيغي قفك حديث كيسا لأقبله قفك برديني الحديث كيسا لأقبله دي قواعدي وحيابها مركز عدينتون وعلم الطبقات لكور من العلماء علم الطبقات وامحي وحوية الطبقات مجموعة من الرواة أو سيجارة اسكوها عسن وحالا مركز عبارة كتهي وحيس كقدوي حق الدادة iyo cilmiga ciddii ka qaadanayay koox ruwaada oo iskaga dhow da'da ba iskaga mid ah iyo cidda cilmiga ka qaateen ee waxa la waa isku dabaq intaas waa isku dabaqad waa isku koox marka ruwaadii xadiiska soo warinaya dabaqaad loo kala qaybinay saxaabadii mesela waa dabaqo waa qayb dhinac isku raacsan marka laga yeeray rasuulka xadiiska inay la wada kulmeen taabiciintu waa dabaqo labaad waa iyaguna waa saxaabadii la kulmeen ay wax ka qaataan تابع تابعينتنا وطبقات صدحات وهكذا صحابة الفانت ولا قيب قيب طبقات ولا كلا قيبني تابعين تبقى يكرا طبقات ولا كلا قيبني marka intii dhinac isku raacsan ba ee xadiiskiya cid ka wada qaadata ama xagga waxa markaas yaani daad iskaga dhum xalada waa isku dabaq dawta marro waxba looga faa'iideysanayay oo waxyaabaha lagu garanayo xadiiskan inuu xiriirsan yahay inuu xiriirsan yahay kamid cilmu tabaqaat mesela waxa weeye taabicigu taabicu taabicigu salaaro kale hadduu saxaabigii xadiis ka soo wariyo dee marka waxaad garanaysaa tabaqada waa taabici tabaqada waxa u dhaxeeya waa taabicu taabicu taabiciga baa u dhaxeeya marka taabicu taabicigu ma suurto gelisay dee inuu saxaabi wax ka maqan marka sanadka inqidac baa ku jira baranaysa xagga dhalinsada lafahanteeda sanadku inuu xiriisay inuu xiriisanay baa ayaa loo adeegsanaya waxyaabahaas oo sid bacd ulama yiraahdeen lama istacmala ruwaatu lam kadib istacmalna lahum taariikh ruwaada qaarkood markay beenta noo isticmaaleen baan anagu taariikh u isticmaaleen waxaa laga yidhi da'diisa goortuu dhashay goortuu dhintay sheekhan wax ka soo warinaya goortuu dhashay goortuu dhintay waxaa halkaa ka soo baxaya ma la kulmi kara qofkan mise lama kulmi karo oo qof hadduu idhaa masalan oo kale mid waxa weeye labadii kun qof dhintay tusaalahaan oo kale hadduu hadda idhaa markaas hebel hebel baa xadiiskan aan ka maqan oo labadii kun dhis dhintay isna labadii kun kadib uu dhashay markii ba xasan garanaysa labadii kun buu dhintay sheekhu wax ka warinayay isna labadii kun kadib uu dhashay miyuu la kulmi karaa dee inuu been sheegaya ka dhalaysa marka taariikhda waa waxyaabaha loo adeegsado sanadku inuu xiriirsan yahay iyo inuuna xiriirsanayn وعلم الطبقات بركه وعلم قال واضح على قيم قيمين علم الطبقات كتب قارين كبر العلماء والفوا في ذلك وحي كبرين ارمها المؤلفات الكثيره مؤلفات ربنا المتنوعه وكل دول المتنوعه بمعنى المختلف او المتعدد فحفظ الله الهي وكحفتي بهم علماء بسبب تودا السنه السنه الهي كحفتي والدين يدين الهي كحفتي مستاقا تحقيق الله سبحانه وتعالى والنبي وإلى قول الله تعالى قول في الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ ذكر أنك أمرك سودة جنين أنك أنا بك حفدين إلى عريب ذكر أنا شيء هو هو بك استوى قرآن waxaa saasoo kale markaasi dee qur-aanka la xidhiidhsan ee sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam ilan qur-aanka iyadaa fasirayso caddaynaysa qaabka markaa loo xifdiyey sunnada rasuulka waxay markaasi waa cilmiga cilmiga isnaadka lagu xifdo ilaahayna subxaana watacaala culammada ayuu u diray kala shaandheeyey ee kala hufay wax kastoo maskaxdaada ku soo dhici kara way ka hadla yani markaad anwaacda cilmiga mustalaxa ku jirtaan diraasaynayso yani waxa aan maskaxdaada ku soo dhici karin iskalafka ku soo dhaceen ayay waxay markaa sheegay ya oo aad ay u tadqiiqiyeen si xeel dheer markaas uga hadlay ilaa ruwaadda kale magaca qofka magac qura leh een magaca cid kaleba lahayn bay sheegeen alasmaa almufrada alasmaa almufrada eesh macnaha macnaheedu waxa waa magaca qofkaas uu la gaaraya in cid kaleba la wadaagin laga soo bilaabo saxaabadii ilaa yani cusuurtii waxa wey riwaayada axaadiis markaa sanadka lagu soo warinayay qof magac qura leh oon ciidmo magacaa la wadaagin baa ayaa cajiib riwaayadii oo dhan ayaa wax ka qoray rag iyo dumar waxa weeye magaciisa xataa qofkii meelun lagu sheegay una haddii la dooraa la gerina kuwa walaala ah ayaa caddeeyey lab iyo dhadigba wax kasta markaas way ka hadla فجزاهم الله خير الجزاء إلهي وحي مركز أبال مريم كو خير بدنا كأبال مريم على ما قاموا به شيئا ككعين ومن خدمة جليلة شقوينا عظيمة آدوي قدموها يسوه المريان الإسلام إسلام والمسلمين يوحي مركز المسلمين طيب الدرس الثالث عشر كسدحاب الدرس الثالث عشر كسدحاب آه كاسد حامل وكترين الحديث والخبر والأثر صدق شيء بقى كان لابو كلابري حديثك يا خبرك يا أثر وصدق شيء صدق شيء أنا محي كمدي ووحي الله يكون صانع نقضه اللي بهي مركز سينا سكرت أو أنا كبو عصبورة وكلمة حديث يا كلمة خبر يا كلمة الأثر الحديث توقوه رئيس سوقان لغة أفعر بها الجديد بقى الروح عصب الحديث ووحي عصب بحيث كسور جدال القديم يا قديم ووحي هرية حديث ووحي جديد مركز عصب لغة تنسيح سوى كلمة الحديث وحي نقطة بمعنى الخبر الحديث وحي نقطة بمعنى ايه الخبر labada macnaba luuqata waa loo isticmaala waxa cusub xadiis waa la yidhaha alkhabarna waa loo isticmaala waayo iska soo dhaaf macnahaas waa luqa ahaan af carab ahaan istilaaxan eray bixin ahaan cilmigan mustalaxa marka la joogo culammada ehlulxadiisku maxay u yaqaanaan xadiis ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي رسولك كيمي من قول أراء أو فعل أو فعل أم بفعل رسولك فلو سميه أو تقرير أم با رسولك وحي وقلاضي أو صفة خلقية أه صفة تلمات رسولك كور هميسة أو خلقية أم بكور هميسة أخلاق دا رسولك صلى الله عليه وسلم وكتعريف حديثك وعرس ووحي رسولك صلى الله عليه وسلم لقسوري بقي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم waxa rasuulka laga soo wariyay muxuu noqon karaa min qawli oraahbu noqon karaa sida xadiiskii inama al-a'malu binniyat aw fi'l muxuu noqon karaa fi'l rasuulka kaleey salaatu wasalaam sidii waxa rasuulka kaleey salaatu wasalaam yani markii uu soo galo barka adoon tukan jiray saas uu sameeyay jiray yani waa fi'l aw taqriir amba taqriir taqriirkuna muxuu noqon karaa waa waxa rasuulku lagu agsameeyey meesha joogay ambaba uu ogaaday uuna qofkaa ku inkirin yani saxaabigu ku agsameeyey mar hadduuna qofkii mar ku inkirin hore iyo dib midna uuna ugu inkirin waxa uu ku agsameeyey rasuulku amba uu ka agyiri amba rasuulka inuu yani soo gaadhay oo ogaaday waxa saxaabigaas sameeyey waxay ka dhiganta markaas in qowlka rasuulku yiri amba ficilka rasuulku uu sameeyay way waxaan banaanayn inta rasuulku ogaado haddana inuu ka amsa mid suurtagelisay maahan marka ka waxa la waa taqriir yani rasuulku baa ogolaado qiraba la oranay hatta taqriirku waxa soo gudagelaya rasuulku يعني waxa marka laga adliraa bal waa sameeyaa duu dhoola cadeeyo amba hadal uu raaciyo iyada faanteedu taqriirkaas uu bis soo gilgilis aw sifati khalqiyati xadiisku soo warinaya tilmaan ku saabsan rasuulka abuurkiisa manuu dheerayn manuu gaabnay aw khuluqiyatin amba sifa ka waramaysa akhlaaqdii rasuulka kaan axsan naas khuluq dadka kugu akhlaaq wanaagsan buu walaa yudlaqu calaa gayrihi laguma idlaaqo xadiiska يعني رسولك غيرك وحي لغا سو وريه الا مقيدا حال يهم قيد مويان الا قيد مويان كلمه حديث هذا رسولك لغا سو وريه ايون با لو شيغ هذا رسولك waxaan ahayna laguma sheego illa illa qeydo mooyaan oo dabro oo leeyahay waa ee yaani xadiiski uu yiri Abu Hurayra amba waa xadiiski uu yiri Hasan al-Basri amba Ibn Sirin لكن هذه هذا حديث أما كما جاء في الحديث هذه الأسئلة لو دعي الله إطلاق وحبا لقو حلو وحمر كيما مسكحده قدوما يو كدعيا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي سنة ولا يطلق على غيره إلا إلا على غيره على على غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا مقيد لسوى دبرمويا وعد هذا الكتير له تير لكن هذه الله إطلاق محو كدعيا معنى هذا وضحي حديثكم يا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كدعيا وقيل وحليل علماء قاركود إلهي يشمل حديث كوحو كوصنية ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي رسولك القسوري والصحابة الصحابة والتابعين التابعين انت بحديث بالورم علماء قاركود وحليل الحديث وحليل ووحك السول السوري رسولك كي لقسوري حديث بالورم صحابة كي لقسوري حديث بالورم تابعين حديث بالورم مركا هذا الرسول حديث بالورم hadalkii saxaabiga ku taagnaana xadiis baa la oranay hadalkii taabiciga ku taagnaana xadiis baa la oranay intaba waxay marka soo loo isticmaalay culimada qaar oo macnaha xadiis waa baa laakiin taariifka shaa'ica ee markaas amaliga culimada badankooda oo isticmaalaan waxay marka soo taariifka oo xadiiska marka la idlaaqo inuu noqonayo hadalka rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadduu hadalkii rasuulka ahna waa la qeydiyay وحديث موقوف يعني وحديث سحاب الكتاب وحديث مقطوع وحديث مقطوع تابع الكتاب وهكذا لكن أدل لا كما جاء في الحديث الحديث أدل هذا الرسول كن قرأ صار صار فرابة مركة عروض كسر الآن لكن قاب علماء السنة استعمال الدويج وحديث كم عام عام واستعمال انت مقيد الآن وأنا مجرد استلاح oo xukun day ka dhalanaya ma jiro xukun maqbuulnimo ama marduudnimo ka dhalanaya ma jiro istilaaxa culimada dee sidaa u isticmaaleen in la ogaado bay noqonaysa alkhabar kelmadda alkhabar waa kelmadda labaad yahay luqatan annaba ayaa la yahay xadiiska waxaa lagu jimciya axaadiis xadiis waa mufrad axaadiisna waa jamc khabarkina waa mufrad jamciisuna wuxuu noqonaya akhbaar لغة أف عربي هانا وحن نقرأ النبأ وورك خبر وور النبأ نوام حي وروي علمنا قال بقى وحي مركز كلا التفريقية خبرك يا النبأ ورك عرس مهم كي مركز كادينتي تأثير كلا أي النبأ كشيء لكن مركز وا فحي لبك المدود معنوه آدس بدون اصطلاح نحن نقرأ خبر لغة نور قرن خبر يا نبوة اسكو سوما يا حديث سو خبر من نقطه يا الحديث يا الخبر يا النبر صدق سو ورو لكن حديث محي دارته بمعنى في اللغة الجديد من نقطه دي ثوب الحديث بل عصر الحديث دي لا وواحد عصب دي بعصر العصب نقول اصطلاحا في تعريفه ثلاثة أقوال تعريف انت كلمة خبر اصطلاح علماء u yaqaanaan eray bixinta culimada ee hadiiska marka la eego saddex qowl baa ku jira saddex qowl oo saddex qaabo kala duwan bay culimadu isticmaalaan macluumiin saddex qaabo kala duwan ay culimadu isticmaalaan waay واحد مرادف للحديث in la ila khabar waxay la fangashantaa bay la macna tahay xadiis مرادف للحديث هذا مقصود كلمتان مترادفتان معناه waxa weeye waa laba kelmadood laftigoodu kala duwan yahay macnahoodu isku mid كوسا ترادف لو استعمال ومترادفتان معناها محل لفت قالوا كوكل دوي معناها أنا واسك جمد الأسد يا الدرغام لبضوا دوا لبوا لفتوا كل دوي أسد درغام صمت الحروف بالضبط هذا اللي بدو اللي بحت لبضوا محي واللي بحت ساسو كلا علموا حلين خبر مرادف للحديث واسك مد معناه دوي أي أن معناهما واحد لفت بيكو كل دوي لك واسك معه ووامحي وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ووحي رسولك كيم حديثك صمى يوحي رسولك كيم يا خبر كنا ومحي وحي رسولك كيم صلى الله عليه وسلم اسكو السبا مركا الله استعماله خبر نواد استعمالك كرتا حديث نواد استعمالك كرتا واسكمدوا ايه معنى هذا مركا سنين الحديث خاص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وحو خاص بيه وحي رسولك كيم والخبر خبركنا خاص وخاص به بما جاء وحكيم عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فهما متغايران وكالدوي أي مختلفان قول كلامنا كي هنا عكس تسوي وحوي حديث يا خبر وكالدوي ما حيكون كالدوي حديث روح خاص به وحي رسولك كريم صلى الله عليه وسلم أي حديث الله يقع خبركنا وحو خاص به رسولك عدي أنا هي وحي كريم hadalkii saxaabada hadalkii taabiciinta hadalkii qeyrka hadalka xadiis hadalka rasuulka maxaa la oranaya xadiis khabar lama oranayo rasuulka cidaana in hadalkiisa maxaa la oranaya khabar baa la oranaya xadiis lama oranayo sida ogeed baa markaas alxaafid ibn xajar fi nusrat an-nadar sharh nuqat al-fikr wuxuu oranaya waxay markaas ay yidhaaheen qofka xadiiska yani ku howlan al-muhaddis wa xadiiska loo nisbiyo qofka taariikhda iyo waxyaabaha kale la midkeen xadiiska la xidhiidhin ka shaqeeyana waxa la yidhaha akhbaari almuxadis yani waa nisbi lilxadiis akhbaariyuna waa nisbatun waxay markaas ila alakhbaar akhbaarta baa loo nisbi marka alxadiidu khaasun bima jaa can nabiy sala allahu calayh wasalam walkhabaru khaasun wuxuu gaar ku yahay bima jaa can gayri nabiy sala allahu calayh wasalam fahumaa mutagaayiraan ay mutabaayinaani weeye وكل دوي أبا مختلفان ويس خلافسين كي أرون محوها فهما مترادفان واسكو معا لابد لو اسكي سوف جيدا واسكو ميت واكيهم قول قال أنا محي ويكل دوي وحش قالوا وكل كرام معا واسكو ميت ويكل دوي يا سدح قولك سدحان ثالثا الخبر وحي قلدني خبركم يشمل وحي كوبي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي رسولك كيم وكوبي وما جاء عن غيره رسولك غيرك وحي كيم وكوبي وخبر يشمل وحي كوبي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي رسولك كيم وما جاء عن غيره رسولك غيرك وحي كيم وكوبي والحديث حديث كنا خاص وحقار كياه بما جاء وحي كيم عن النبي صلى الله عليه وسلم marka la soo gaabiyo fal khabaru a'amu min alhadith wi khabarka marka ka caamsan hadiis oo qolada saddexaad waxay leeyihiin khabarku hadalkii rasuulkana khabar baa la oranaya hadalkii saxaabadana khabar baa la oranaya hadalkii taabici wax kasta khabar baa la oranaya hadiiskuna muxuu khaas ku yahay hadalka rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka kullu hadithi khabar hadiis kasta da khabar buu noqonayaa walaysa kullu khabar alhadith لكن خبر كسا حديث ما نقونه وهي خبر كوحو نقون كرا موقوف كي مقضوعي هذا الكي صحابة كي تابعك كي دلك كلون نقون كرا حديث كنوحو خاص فيه هاي هذا كرسولك صلى الله عليه وسلم والحديث خاص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالخبر خبرك أعم كمعنى بلانيه من الحديث حديثك كمعنى بلانيه marka macnaha ugu balaaran ee kamada khabar lagu taariifiyo taariifka saddexaad waa in la waxba khabar ku koobsanaysa hadalka rasuulka hadalka saxaabiga hadalka taabiciga hadalka qayb intaba khabar baa la oranay xadiisna waxa khaas ku tahay hadalka rasuulka sallallahu alayhi wasallam saddex taariif marka maxay kala ahayd waa isku mid mutaraadifan oo hadalka rasuulka labadu iyo way kala duwan waa mutagaayiraan ama mukhtalifaan wa xadiisku waa hadalka rasuulka khabarku waa hadalka qayb rasuulka qaybki qowlka saddexaad waa maxay way kala macna balaaray oo xadiis khabarka ka macna balaaran ها حديث وهذا الرسول في هذا القيد خبر قال ورنا حديث كان هذا الرسول خاص به لبدا انت marka culimadu way isticmaalaan inta baa waxay marka soo loo isticmaalaa maaha ikhtilaaf oo iska istilaax كلمة قاب كان والله يسمع القاب كان والله يسمع حكم كان لنا يعني مثل الأثر كلمة السدحاب وحوي كلمة إيش الأثر أثر وامحل لغة بقية الشيء أفعل ما وحل الشيء وحي كسوحر ويجمع على آثار آثارنا والمجمع شيء وحي كسوحر هذا هل كان مرتم حكا سوحري يا خاد سما أثر بالورني هذا العنتم حكا سوحري hambo athar baa la odhanaya roob hadduu meel guddaba maxaa ka soo baxaya ya doog soo maaha athar baa la odhanaya de waa roobkii fandur ilaa aathaari raxmat illah inta qur-aan ku jirta marka athar waa baqiyatu shay athar waa wixii shayga ka soo hadhay ويجمع على آثار آثارنا والمجمع اصطلاحنا أمحي ما أضيف إلى الصحابة والتابعين والصحابة التابعين توحي لوتي هذا الصحابة هذا التابعين تأثر يا آثارنا بلا حديث وحلوني هذا الكي رسول خبر روم عن بلاريو هذا الرسول بهذا الغيب ولا أرني تعريف وقع بسنة الله آثر نمحو خاص بها هذا الصحابة يا هذا التابعين هذه لما سرد حديث يأثر باكو صار حديث محو نغنية هذا الكي رسول آثر كلهم محو نغنية هذا الصحابة أما هذا التابعون نغنية ما أضيف إلى الصحابة والتابعين وكم عنه بعض مشهور كي وعاص ومن العلماء علماء حكمه من يستعمله قالوا استعمال آثرك بمعنى الحديث معنى حديث علماء قال بقى آثر كي آثار توحي استعمال معنى حديث كرسولك لو تريه كي الصحابة لو تريه واستعماله كي تابعيته لو تريه واستعماله آثر وإمك شرح معاني الآثار بس شرح مشكل الآثار الطحاوي أبو جعفر الطحاوي معاني الآثار كانوا شرح يوا حديث الرسول كده شرح مشكل الآثار وكتاب كل شرح يعني وحوي مركز هو حديث الرسول ما هذا الذي صحابه هذا لما قاعد أشوف في آثار بودي سيدا أوجد علماء وحوي مركز تقارب أثر كمعنى عام واستعماله هذا الرسول كان الله ورني هذا الصحابة هذا التابعين وحتى حديث كم مرفوع واستعماله لكن معناها الشائع عمر كلا في رئاد كلا استعماله أثر يا أثار وحل إلى هذا الله الصحابة يا هذا الله تابعين حديث كنا وحو خاص بيه هاي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خبر كله كم عن بلارية وانت من كله intana saad aragtaan istilaaxaad kala duwan oo culimadu leeyahay ayaa ku jira halkaasuu maanta inoogu joogaya wallahu subxaana wa tacaala aclam